shirkani jaraayada ay sida wadajirka u qabtaan madaxweynaha somalilan iyo guddoomiyeyaasha labada xisbi ee u ciidiya wadani waxay ugu horeyn fariin caafimaad ay u direen bulshada iyagoona sheegay inay taxadar dheeraada ay muujiyaan bulshadu dhanka kale waxay mowqif adag iska taageen go-aanka cafinta deynta soomaaliya ugu horeyn madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay arrintani maanta waxaa soo baxay oo ay soo saar uu soo saaray world bank banka adduunku in dowladdii loola jiray somali republic ee lixdankii la aasaasay ee koob iyo sagaashankiina kala burburtay in laga dhaafay daymihii xoogoodii mucaawino toosan la siinayo warqadu ay soo qoreen ay soo baahiyeen mala waa akhrideene ereyga somalilan si cad ugamay saarin markay sheegeen soomaaliya iyo shantooda maamul gobol waxay dhaheen somalilandna koob iyo sagaashankii bay sheegtay inay ka baxday labana ictiraafin waanu ka saaray oo dowlad gaara sidoo sanado gaar u taagan kuma cadda baanka adduunka waxaanu leenahay labaa dowlada lixdankiisu tagee koob iyo sagaashanka kala baxay mid walba sideeda iyo gaarkeeda loogala macaamilaya somalilan haddii laleeyahay kuma ictiraafsan oo kala macaamili mayno soomaaliya waxaa ka dhaafteen iyo waxu qabansa ninka idiin taalla annagu somaliland baanu dowladda gaarka ahayd baan marka hortagna waxay wixiina lagala hadlayo annagana lagala xaajoonaya naloo soo marin maayo cid kale madax banaanida iyo ictiraafka asheensa waa kaanu ka baxnay ee ka dagaalanay ee gooni uga joogno eenu dowladda ka dhisanay taasna waa fariinta labaad oon u dirnay baanka adduunka dhanka kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan cira ayaa isaguna dhinaciisa ka hadlay sidaa madaxweynuhu soo gudbiyey waxaanu isku wada raacsannahay in soomaaliya iyo somalilan laba dalood dee jaar ay yihiin oo walaalo ah baankuna waxaanu leenahay waxaa ku waajibay inuu si gaara ula kala dhaqmo soomaaliya iyo somalilan marka waa fariinta guud aanu u dirayno banka taa madaxweyne aanu xoojinaynaa soomaaliya somalilanna koob iyo sagaashankii baa isugu dambeysay wuxuu isugu jirkoodii koob iyo sagaashankii baynu ku dhawaaqnay madax banaani inkastoo inaan helin dee ictiraaf laakiin dunidu waxay noola dhaqantaa somalilan inaynu nahay waxaanu doonaynaa inay somalilan ahaan baankuna ula dhaqmo somalilan wixii la siinayana toos loo siiyo oo aan ciddan loo soo marin ugu dambeyn faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga macaaridka ee ucid ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay
horta dowladdan dowlad soomaaliya ay ma jirtaa ido waramaya soomaaliya inagu somaali republic baynu ahayn ee somalilan markaa koob iyo sagaashankii baan ku dhawaaqnay kala soo noqonay dowladnimadii iyo midnimadii laba kun iyo labaatankii labii kun iyo labaiy labaatankii bay idhaheen federal state baanu samaysana qabaa'il ku samaysan shan dowlad goboleed oo qabaa'il ku samaysan shantii wada ogto maanta ma wada fagshan garaynayaan dowladda dhexa tamada la baxday ee farmaajo madaxweyne ka yahay ma dhaafsana muqdisho saddex kilomitr gudaheeda lacagtan laga sii deynayaa maanta lacag ay soomaali ay isticmaali karta maa soomaali isticmaali karto leanna waxaa ka fiican ka horeysa lacagta nabadda ka horeysa nabad oo lacagtaa meel lagu isticmaali karaa lagu horumarinaya jirtaa dee waa ogtiinoo meel lagu horumarin karaa ma jirto wadadii islahaadhis turkigu ee afgooya waa la joojiyey nabadgelya xumaanteed lacagta waxaa ka shaqeeya niman lobista oo ay qoladan farmaajo gruubka ay dirsadeen waxaan ay lacag siiyeen in loo soodaya lacagta waxaa jira dilaalin lobis la ydhaha adduunka oo ka dilaala kawaasaa horta bahashan ka daba shaqeeyey yacni condition wanaagsan oo maanta soomaali lacag lagu siiyaana haddaa cid la siiya somaliland bain la siiya ahed oo nabadgelya maanta iyadoo developmentka u baxday marka waxaa weeye lacagta waxaa lagu talagalay inaan inay ku kaambeyn gareeyaan yararkaa fila soomaali qabsaday inay ku kaambeyn gareeyaan leanna dowlad aan dadkeedii ka wakiilahayn oo sharcigeedu ku socon soomaaliya itaaliya ku socon in oo sideed belood u harsan tahay inay dhaa haddaa lacag loo sii daynayaa lacagtuna maaha la siiya waa amaah kale waa ama amaah dul saaran financial breaching baa la ydhaha breach yaa la ydhaha weliba way ka tan imanka ay qaadanayaan way ka interest badantay tii hore way ka interest badantay marka in dadka loo dhubo la waalo maaha lacagtaa waxaan leeyahay somaliland wixii la siinayo dee laba dal baan ahno isku tago mid uu dhisan yahay in wax eesaanil noo soo siiya si toos noo siiya ayaan taa ku kaagna saqal mustafa xasan nuur v o a hargeysa